ciidamada xisbada degmada sagrag leh wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sameeyey howlgallo ballaaran iyaga oo kaashanaya maktabka faydhowrka kuwaas oo lagu raadinayay waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo suuqyada kadib markii uu soo dhammaaday howlgalka ayaa waxaa fagaaree ku yaala salagle lagu gubay waxyaabihii dhacay ee ay soo qabteen ciidamada xisbada waxaa ka dhacday degmada galagle maanta sida daawooyinka dhacay oo kaleeto noocyahooda kala duwan hadday dadka tahay iyo hadday duunyada tahayba waxaa kaloo ka mid ah cabitaanada noocyadooda kala duwan hadday yihiin kuwa budada oo la shiido oo sida cananaadka iyo wixii lamid ah iyo hadday yihiin kuwa qasan oo biyaha sida kokakoolada waxaa ka mid ahaa waxyaalaha lasoo qabtay sida buskudka nacnaca noocyihiisa kala duwan oo nooc walba leh kolley raashinka noocyihiisana wax unbaa ada jiray dadweynaha aad bay usoo dhoweeyeen wayna ku diirsadeen arrintaas arrintaas dadka markay arkeen aad bay ugu farxeen waa ku diirsadeen aad bay ugu soo dhoweeyeen annaga haddaan odayaasha nahayna aad baan usoo dhoweynaynaa waanan ku dhiirigelinaynaa in saas looga shaqeeyo hawshaas maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ayaa dadaal ballaaran ku bixiya dhowritaanka badqabka diineed iyo midka caafimaad ee bulshada waxaana ciidamada xisbadu ay ka mid yihiin hay-adaha shaqadoodu gaarka ah tahay ilaalinta bulshada